الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب في متعة الحج wuxuu u baabaysan yahay xajka mutcadiisii mutcadu waa tamatuca aynu soo marnay axaadiid kala duwanna aan kuba soo aragnay bal markaas taas dee jawaabkeeda iyo mashruuciyadeeda iyo bal dee markaa taas horeynu usoo wada ogaanay eebamaka laakiin axaadiis baa yar inoo iman aan horey inoo soo marin in salafkii qaarkood ama saxaabada qaarkood iyo ay dooran jireen ifraad oo ay tamatucan dee bal aanay deelay ama nahyiba jira ay u diidi jireen mala iyagoo dooniyay baydka adiyo goor siyaaradiisii lasoo siyaaranayay inay dee mid socoto noqoto wakti keliya unaan imaatanku noqon bal taasna horeynuu soo ogaanay bal umuuro taasina way noo soo noqon doonaan iyo cid kale oo iyaguna bal nahyin jirtay وxuu hi marka مصنفku رaحimه الله taعالى xadثna محaمد بن xاaتم qال xadثna روح بن عباadة qال xadثna شعبة عن مسلم الqري qال أنه qال سألت بن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج سندka inta hore waa dadkii kitaabka kusoo noqnoqonayay saddexdooda hore ibnu cabaasna dee isagu aba saxaabiga ka mida asxaabtii rasuulkii ilaahay kuwii uguba axaadiis badna ama muftiriintii kaba mid ah muslim ninkan taabiciga ibnu cabaas ka warinaya ayaa caawa inagu cusub sharaxana qolooyinkiina haysta waxaa kuba sugan alquriyu nisbadan qaaftu way damisan tahay ra-duna way shadan tahay markaa samcani waa saaxib lansaab ama kitaabu lansaab imaamkii lahabu wuxuu ka soo naqlayaa mansuubun ilaa bani qurata xayin min bani cabdilqays quro la odhanayay oo kaba mida ayay nisbadu tahay marka alquriyo waa jiribkiisii weeye jiribkana wuxuu kaga mid yahay ama badnu min cabdilqays taasi waa xagga lafdigan taas ee magaciisa haddaan eegno nawi kolley dee barhkooda makaan inay tahay quradu oo kaana yanzilu qadarata qura taasna waa kan kaba soo noqonaya ibnu maqule ee horta waxaa la yidhaha ninkan muslim ibnu mikhraq baa la yidhaha muslim waa inoo taala aabihiina mikhraq baa la yidhaha kale alcabdiyuna kutubta kuba sugan horena waan usoo sheegnay oo nisbadaasi waa reerkan cabdulqays la yidhaha ee shahiirka ayaa badnaa ayay nisbadu tahay oo kollay kelimadii alqays halkan laguma soo darin sida cabdidaar iyo cabdishamsiyo ay labadii kelimo isu geeyeen nisbadooda uga wada dhigaan alcabdaliyu alcabshamiyu iyada halkan alcabdiyu marka waatan waana nin reer bastara ayuu ahaayo kollay kunyay soo naqliyeen abulaswad loo kunyoodo laakiin waxaa kaloo jirta qowl culimada bacdigood ay leeyihin oo abulaswadku waa nin kaleo isaguna malaa magacan la wadaagsaday oo labay ka kala dhigaaneen bal waxaan leeyahay waa nin taabiciya xafnu xajarna wuxuu kaba cabira saduuq inuu yaho raabica macnaa waa dabaqadii zuhri iyo qataada iyo dabaqadaas weeye kitaabkeenana saddex xadiis buu ku leeya o xadiis waa kan aan hayno midna waa ka ku-xigada oo isaguna raqam kale laho ibnu cabaas unan arki doono kakaasna isagu kitaabnimadu ka saddexaad kuba sugaya uu kuba iman doonaaye bal xadiisyada uu ku leeyay kitaabkeenan intaasba weeye wuxuu ihi muslimkaasi sa'altu bna cabaasin cabdullaahi ibnu cabaas baan weydiiyey radia allahu canhuma can mutcati alxaji xajka mutcadiisii waa tamatucii xajka ama mutcadii xajkaan weydiiyey farakasa fiiha dee qarniga horena waa taa walow khilaafkaasi waa suulay markii dambe mashruuciyay wada banaantay laysku wada waa la isku waafaqsan yahay ruuxu si uu kuba xajaba ama mutamatixa noqdo ama qarin ama mufride inuu yahay ee kayfiyo ama nooc ixraameed oo mashruuca waa ti aynu axaadiideediina soo maray itifaaqi ahlcilmiga laakiin waa markii hore wixii jira qarnigii koobaadoo tan baa su-aasha keentay mutcada wuxuu weydiinaya waa taas farakasa fiiha ibnu cabaas waa rukseeyo bal dee isagu arrinkaa laazim baabu kaba dhigayay ninkii aan hadyi wadin wakaana bnu zubayri cabdullaahi ibnu zubayrna wuxuu aha yanhaa canha mid dadka u diido oo isagu waktigiisii dee waatana waa loogaba horeeyey oo abubakar me waxaan ujeedaa cumar iyo cuثmaan iyo waxbaa jiray mucaawiya naftiisa waan arki doonaayo iyaduna arrin baa jirtay ee isaguna waa waktiyada u dee isagoo qolooyinkaa raacaya sida cumar iyo cuثmaan iyo ayuu odhan jiray mutcada diidi jiray uu dadka kaba reebi jiray faqaala markii dee tanna waa ogaa ibnu cabaasee deeta ibnu cabaas baa wuxuu yihi dadkii weydiinayay kuba yidhi haadihi umu bni zubayr tani waa ina zubayr hooyadii oo tuxadisu sheegaysa oo ka warramaysa ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay rakasa fiiha inuu mutcadan rugseeyey bal dadka uu markii amray oo waa kii yidhi xajkiinii fasakha bal ciddii aan hadyi wadin fadkuluu calayha bal u galo oo fasaluuha weydiiya oo walow dee isagu ninkaas fiqada ay aqbalayaan warkiisa uu yahay haddana siduu sanadkii uguba tiir caalig aha ugu hanuuniyo jaanib kalena arrintan uu ugu xujaysto ibnu zubayr oo hooyadii oo umuurahan dee ugaba sii khibro badnayd oo la soo xajtay rasuulkii ilaahay ayaaba ka warramaysa haddii isagu diidayo hooyadiiaba sheeg rasuulkii de kol haddii rasuulka ilaahay rukseeyena cidima horjoogsan karto ee bal u galo weydiiya ayuuna yidhi buuri qaala wuxuu yihi muslim baa odhanaya alquri fadakalnaa calayha asma bintu abi bakrin umu bni zubayr baanu u galay faida imra'atun dakmatun camyaa de wuxuun baaba idaadu waa tii fujaa-iyad ahayd macnaa fafaaja'na wey waxa naguma soo fadiyo inaan aragnay haweenay dakma macnaa waa cadiimatu ljud oo buuran weeyaanoo dee xoog laho adigu taas camyaa in dhala ee haweenay laflay ahaydoo laf dee welibaa buuxda hilibkeedna uu buuxo oo dhalaaydoo markii dambe ay dhabeeshay dee waana taan sheegaynayba inay boqol gaadhay ama boqol dhaaftay xadayskii inoogu dambeeye bay warinaysay casharkii xalayto ee mawlaheedii uu kaba warinayay cabdullaahi ibnu kaysaan kolle waktiguna cidhiidh buu ahaayo isaga waxba maan tarjamayne se dee intaynu xaj ku jirno isa kale uu kitaabka ku leeya ama laba xadiid baa dambeeya mid baa xaj insha allahu tacaala inoogu iman doona asma un ka warinaya ka kalena waa asma une bal markaa taas baan yar sheegi doonaa insha allahu tacaala markaan halkaa gaadhne halkaasaaba dee casharkii baa inoogu dambeeyeyba asma waxay waaba haweeney oo dib waa mar dambe ay dhabeeshay aada u buurnayd oo hilib lahayd oo indhala faqaalat waxay tidhi markay weydiiyeen qad rakasa rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam biha fiiha rasuulka ilaahay uu rugseeyey cumra mutamatuca in bilaa xajka inta la cumraysta haddana la xajo rasuulka ilaahay waa rugseeyey taas bay tiri oo dee waa shayga jaa-iska ah ee markaa ibnu zubayrna kollay dee arrintiisa iyo nahyigiisu waa taa sheegnay kollay bal ciddii ugaba horreysay وxdثnah بن المثنى qال xdثna عبد الرحمن xا وxdثnah بن بشhاaر qال xdثna محمد يعني بن جعفر جميعا عن شعبة عبد الرحمن بن مهدي iyo محمد بن جعفر غundr labadooduba جamيعا iyagu uu u jeedaaye xadيiثka waxay ka wariyeen شhuعبة بhda الإسناaد isناadkan شhuعبana wa عan مسلم الqري عan بن cabاasi intaasaabay ahaydba أmا عبدالرحمن marka moxamed ibnu jacfar iyo cabduraxmaan ibnu mahdi baa wax ay u yar dhexeeyeen xadiidkooda marka wuxuu uhi sheekhu isagoo taa inoo caddaynaya faama cabduraxmaani cabduraxmaan fa fii xadiidihi waxaa ku sugnaa almutcatu oo mu odrhan eeg ina cabaas baan weydiiyey can ilmutcati ee mutcat lxaj xajka mutcadiisii muu odhanee almutca un baabay ahayd laakiin dee kolley halkanta loo jeedaa asmaana ay sheegaysa ina ruqseeye waa mutcada xajka faama bnu jacfarin ina jacfar faqaala wuxuu yihi qaala shucbatu shucba wuxuu yihi qaala muslimun laa adri mutcata alxaji aw mutcata annisaa laa adri anugu ma garanayo ahiya mutcatu lxaji xajka mutcadiisa inay tahay aw mutcatu nisaaye ama dumarka mutcadiisii inay tahay dee kolley waa taa laakiin bal shaki hadduu tan yimi bal uu muslim lquri shakigii imaka laynooga soo noqonayo riwaayadaa hore shakiga lahayne rawx bnu cibaadata kaba wariyey shucba ee shakigu lahayn taasu baan waxa weeyaan eegaynaan qaadanaynaaye muhimku mutcadan ibnu cabaas iyo ibnu zubayr ay isu khilaafsanaayeen horta halkan xadiidkan waa mutcat lxaj mutcada kale ee mutcada dumarka way jirtay ibnu cabaas iyo ibnu zubayr inay isku khilaafsanaayeen dee marka la eego mutcada xajka qowlka ibnu cabaas ba ah kii raajixa imadka halkan waayo axaadiisii haabitada ahayd baynu soo aragnay mutcada dumarka markay noqoto kolley qowlka ibnu cabaas iyo madhabtiisu halkan mid marjuuxay noqon markii dambena adugu asxaabtiisii qaar baa qabay ee kolley asxaabtiisiina way soo dhaafto asxaabtiisii dadkii sida ibnu juraj oo kale iyo hoo bal in badan la yidhi waaba ku camal falay dabadeedna kolley de waxa weeyaan imaka nimanka shiicada iyo waxyaalaha ku baaqi noqotee nusuus sariixoo kitaabka inoogu imanaysaa jirto yowma fatxi maka in taxriim daa'ima ilaa yowma alqiyaama laba xarimay haddee waxyaalo qaarkood ay jireen oo kol ay dee bal ruksaysnayd ama ruksa ay jirtay oo balkaasna way jirtaa labada mutcana way isku khilaafsanaa ibnu cabaas iyo matalan ibnu zubayr ba lakiin imaka tan bal sii xajkan ka dhigana waayo riwaayadii hore inooguma sugan in riwaayada kale muslim ulquri uu kaba warinaya ibnu cabaasna waa tan macnahay kuba sugan tahay وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبته قال حدثنا مسلم القري أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول حديثك هو حديث الشعبة عن مسلم القري وحديث كلا بعد الشيخ إن الله عن ابن عباس لما رقمنا ويكلسية صوت كاهرنا waaba mutcada xajka iyo su-aasheed iyo ruksadii un bay ahayd sana umuurtii kaba duwan oo rasuulka ilaahay asxaabtiisii kuba tacalluqsan ixraamkoodi iyo umuuraha ayaa inooguba imanayo xadiidku markaa kii waa ka duwan yahay sanbu walow sanadka qaybta dambe ay isku mid yihiin laba raqam ay u kala yeesheen oo raqam keliya un xadiidkii dee kii hore duruqdiisiiun aan lagaba dhigin marka wuxuu ihi سمع بن عباس مسلم القري أيام مقلي ابن عباس رضي الله عنهما يقول حالك قوليه أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة رسولك إلهي بوحو كل إحرامتي عمرة أي إحرامتي يا إحرام كي رسولك هاتن هذا الكيس سواء نقبتي روايات كلا دوان وان سوارني إمك لفتك ظاهر كيس نواسو عمرة rasuulki ilaahay ixraamkiisuba ahaa sida axaadiistii ay suukeen waafaqdo aynu horena usoo maray macnaa xadiisku waxa weeye anahu dakalaha cala alxaji xiinama ataahu اlamru min rabbi manaa rasuulka ilaahay markii hore xaj baaba ixraamkiisu ahaa isagoon meeshiiba ka dheeraan waadi lcaqiiq baa uu yimi aatin min rabbi oo ku yihi qul cumratan fii xajatin marka markii la amray taas cumradan xajkiibuu u geliyey wayo waa cumro uu xajkii markii hore jiray uu raaciyey oo dee uu qiraad ka qaade uu ku noqday oo macnuhu waxaa maxay annahu adkalaha cala alxaj xaj buu u geliyey wayo cumradan markan dambe kuba dhawaaqayay imaha ujeeddadu cumro keliyao mufrado ah ayuu rasuulka ilaahay ku yimi oo uu xaramkii kusoo gaadhay taa macnuu ma aha waayo axaadiisii kale ayaynu kuba soo aragnay taa waa halla asxaabu asxaabtiisina bixajin isagoo xaj iyo cumro hadduu wada ahaa sadea xadiidkii ibnu a ibnu anas kuwa soo maraya kuwo kale midna inoo dambeeyaan anas iyo xadiid kale uu leeyahay in asxaabtiisu waa intoodii badnayd ama waa si guudba waayo sida inoo dambeysay casharka caawa inooguba suganba iyagu markii hore cumro fii ashhuri lxaji la cumraysto may aqoonba saa daraaddeed xaj baa ihlaalkoodu ahaa فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم رسuلka إلahy muu حلaaل نoقon ولاa mن sاق الهدي mع من أصحاaبي iyo عidii hadi wade أصحاabtiisa ahaydo inay xaj iyo cمro wada jiray marka arintoodu noqotay hadyina way wadaan hadyigoo wktigii la gowracayay uu gaadhana mooye ruuxii hadyi waday inuu تaxalulo ama madaxiisa xeerto ma aha إحrاamkoodii bay baaqi ku noqdeen waxalla baqiyatm intoodii kalena rasuulkii xataa kii dee xaj isagu soo niyooday ama soo ixraamtay rasuulka ilaahay baa amraysa inuu soo maray inuu fasakho cumre ay u bedelaan oo intii kalena way xalaal noqotay marka wuxuu yihi ibnu cabaas fakana dalxatu bnu cubaydillaahi dalxatu bnu cubaydillaahi wuxuu ahaa fii man saaqa alhadya falam yaxila waayo dad kooban oo siday xadiid caaisha aynu kuba soo maray dawilyataar waa dadkii iska yaroona iska ladna abubakar iyo noo ka mid bayn ayay xoolo waday ayaa arrintan ku baaqi noqdeen dadka badankoodu way xajkoodii way fasakheen oo cumri u bedeleen oo taasay ku taxaluleen markii dambena yowmu tarwiya xaj ixraamteen hore aanaynu bayaankeeda taa u soo aragnay ee wuxuu leeyahay dadkaa maxaa ka mid ah xadiidka inoogu sugan xoolaha waday dalxatu bnu cubaydillaahi fii man saaqa alhadya falam yaxila xalayna waa tii aynu xadiid ku soo maray bal riwaayadkiisa qaarkood mid ahaan zubayrna inuu dadkaa kaba mid ahay وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن يعني يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد إسناد كنا وشعبة عن مسلم القري عن ابن عباس غير لكن أنه قال محمد بن جعفر وحيولي وكان وحاها ممن ضدك وحكى ومدها لم يكن معه الهدي ذلك أما ضدك أن هدي معود أهين وحكى ومدها طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله iyo warajulun aakharu nin kale oo faaxalla way taxaluleen waa xadiid keliya laftigii hore maxaa inoogu sugnaa fakaana dalxatu bnu cubaydillaahi fii man saaqa lahadi falam yaxilla laftiganna maxaa inoogu sugan wa kaana miman lam yakun macahu lhadyu dalxatu bnu cubaydillaahi waa laba riwaayo kala duwan waana xadiid keliya de kolleyna imaka halkan kol hadduu xadiid keliya yahay tarjiix la kala raajax yeelo mooyaane jamcin la yidhaah si lagu jamciyaan jirno oo dee waaqaco keliya lagama ka dhigi karo laba sannadood inay kala hayadoo sanadna aan ku xambaarno hadday laba riwaayo kala duwan ay tahay oo sanadna hadyibuu waday sanadna hadyi ma wadin waa rasuulka ilaahi asxaabtiisii mar keliya ayay rasuulka ilaahi la soo xajeen waa xajatulwadaac waa xaj keliya suurtagal markaa arrinku ma noqonayo marka arrinku kolley tarjiix kama fursanayo meelihii jamcin imaka halkan si lagu jamciyaa ma noqonayso bal markaa xagga jamcinta riwaayadan dambe ta hore way khilaafsan tahay tii hore eeg shucbe xadiidkii weeye yaa ka wariyey mucaad ibnu mucaad can shucba oo waxay riwaayadii hore kuba sugnayd dalxa inuu ahaa dadkii hadyiga wadeen taxallulin mucaad ibnu mucaadna waxa raacay oo taa ku waafaqay waa mutaabaca si dee xagga musalaxa la odhanaya waa mutaabaco weliba taamaa oo shucbe kaba wariyey iyaduna inuu saas ahaa dadka hadyiga wadeen taxallulin abu da-uud udayaalisi kitaabkiisana ama sunan kabiir bal taasi waa midoo waxaan leenahay mucaad ibnu mucaad mutaabic isaga raacay oo shucbo ka wariyey waa imaamkii abu da-uud udayaalisi oo isaguna riwaayadiisu ay ahayd dadkii hadyiga waday buu ahaa taas iyado waxawey laakiin gudar maxamed ibnu jacfar marka la eego shucbo haddii la joogo dee nin dhibyara lagu riixi kara maaha riwaayadiisa sababto waa qoyskiibuu kaga mid yahay shucbo hooyadiibuu qabay labaatan sanood mala waa ag joogay uno axaadiisa shucbo dadka ugu idqaan badan ayuu kaba mid yahaye bal laakiin shucbona mee riwaayadan gudarna waxa raacay rawx ibnu cubaadato riwaayo horeba inooguma sugnayntan caawaan haynay rawx ibnu cubaada oo nin isaguna siqo ah oo isna bayhaqi kitaabkiisa ku sugan ayay riwaayadiisu ahayd dadkii aan hadyiga wadin waxaa ka mid ahaa dalxa marka labadiiba waxaan u haynaa mutaabaco laakiin waxaa jirta riwaayada ah inuu dalxa hadyi waday waxa bal laba mutaabic waaba halkaa way isqaabilayaan haddaynan iyaga la dhex gelin oo la odhan keebaa maanta halkan riwaayadiisu ay horeysaaye laakiin shaahid baa jira riwaayada hore bukhaari saxiixiisa ku sugan oo jaabir ibnu cabdillaahi isagoo ka soo warramay rasuulka ilaahi asxaabtiisa ihlaalkoodii ayaa wuxuu xadiidka kuba sheegay bukhaari saxiixiisana weeye waana xadiidka jaabir kolli jaabirna cadaa bn abi rabax baa kaba sii warinayay inuu dalxa ahaa dadkii hadyiga waday oo bal markaa dee shaahid kale oo saxiixa bukhaari ku sugan oo jaabirayaan helaynaa bal markaynu imaka tarjiix u kacno waxaaban leenahay riwaayadii mucaad ibnu mucaad ee hore ee ahayd inuu dalxat bnu cubaydillaahi dadkii hadyiga waday ahaa taas waa taraajaxa imaka halkan oo sababtu waa shaahidka bukhaari ee mutaabacada abu daawuud wala halkana mutaabaca ay jirto bal ninka kale laynooma soo magacaabinoo dee dad kale oo waxa weeyaan laakiin imaka waxaan leenahayba dee xagga hore aan raajax yeelay baysan yahay cumrada jawaaskeed iyo banaanideed bilaha xajka de waana arrin cad oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sulxii xudaybiya xudaybiye cumradiisii muxsarka uu ahaa waa cumraystay dulqacdayda waa dilxaj haddana markii uu soo laabmay sanadii ku xigtay cumrat alqadiya ama cumrat alqada waxay ahayd iyadna dulqacdayd waa bilxaj haddana rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi markii dagaalkii xunayn intuu dhacay khanaymtii uu qeybiyey jecraanuu habeennimo ka soo cumraystay habeenkii buu soo galay makuu laabmay haddana habeenkiio umuubayay wuxuu u hoydun halkii saxaabadu ay joogtay ayaa waaguu ugu bariyey markii dambena madiinaabuu u kacay oo maalintaa nafteediio iyadna dulqacday hayd marka rasuulka ilaahay maxay tay rooyinkiisiba dee tii xajkiisa la socotayna waa tan bilo xaj dhacday afartii cumru cumraystayba bilihii xajkooda ee waa dantaayn saxaabadii rasuulka ilaahayna bal fasakii sanada xajka laba fasakay ay in badanoo culimada kamida ay leeyihiinba waa caadadan aan markii hore ay lahaayeen ee ay waxay ku tirinayeen bilaa xajka in la cumraysto gurinteed iyo adkaynteed buu qowl iyo ficilba rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalam caleyh sheegan dee tadbiiqiga camaliga saxaabadii oo dhan ba uu amray wixii aan hadyi wadin inay fasakhaan ayuu kuga buriye markaas haddaba ashurulxaj cumradii waa shayga ama sharciga jaa-iska taas ku baabkeeda yahay وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب وهيب بن خالد ويهرين وصومري قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن عباس باوحولي كانوا وحي أهايهم ضمير كان نوى ددكي جاهلية وي أهل الجاهلية وددكي جاهلية waxay ahaayeen kollay imaamka abaa manawi ayaa damiiru fi kanuu yacuudu ila aljaahiliyati waxay ahayd dadka ahl aljaahiliya yarawna macnaa yactiqiduuna weeye maha bani imaka halkani waa ictiqaad waa waxay qabeen weeye iyadu kol hadday fadxisan tahayba waxay ictiqaadsanaayeen ana alcumrata cumrada fi ashhuri اlxaji ilaha xajka la cumraystaa min afjari اlfujuuri fi اlardi waxyaalaha fujuurka macaasida xumaanta la sameeyo kuwa ugu xunba ee dhulka lagu sameeyo inuu kaba mid yahay taasay ictiqaadsanaayeen wayafcaluuna waxay kaba dhigayeen almuxarama bisha muxaramna safaran safar bay kaba dhigayeen oo say uga dhigayeen de waa kii ilaahay ba yidhi subxaanahu watacaala isagoo wixii xumaa iyo caadaadkoodii xunxumaa inoogaba waramayo inama anasiiu ziyaadaة fi اlkufr taas oo iyaga habkan samaynayo markay dee bilihii xurmada lahaa ee afartaana way ictiqaadsanaayeen ee iyaguna arrinkoodu dhac iyo boob iyo dagaal iyo duulimaad bay kuba dhisnayd bilahaasna waxay ka fadhihi jireen dee isdhic iyo isdilki iyo wixii markaa saddex bilood shawaal iyo dulqacdo iyo dulxijo oo wada muxarama oo xurmo loo isu raacdo inay dagaalamahayna noloshoodiiba ahayd ku dhisnaydba wax la soo dhacayo wax lasoo boobayo dad la laayo ayaa dee cidhiiri weyne kuba imanayo markaasaa maxay samaynayeen mee dee shawaal bilaa xurmada la mahaye waa dulqacdo iyo dulxijo iyo muxaram baan u jeedaa bisha muxaram ayay rari jireen taxriimkeediio safar ku magacaabi jireen bishan bay safar ka dhigi jireen muxaramna bisha ka dambaysa kaba dhigi jireen macnahana waxay taa u yeerayaan marka ay xajka ka laabmaan ay noqdaan usoo gasho xidaya aanay jirinay u bilaabaan wuxoodii dagaaladoodiiyo wuxoodiiyo isdhacoodiyo ay bil xalaala ay u noqoto saasay yeeli jireenoo waa nasiibkii ay samaynayeene ay dee bishii tiradun ha ilaashadeene bishii bay meesha ka kaxaynayeenoo sanadna hadday doonaan way soo celinayaan sanadna markaa xajka laga noqonayaana qolooyin waxaa ku shaqo lahaayo ashraaftooda iyo taas ba ahaayo ee culimadna ciddii bilowday iyo ay taas iyo kutubta siirada inooguma soo wartay kutubta shuraaxda iyo waktigii bamad islaamku soo gaadhayna ninka waduufada hayay maalintaa laga dareeriyo mino iyo dee iclaamin jireen ma waxa la yeelayo haddaba taas weeye wayajcaluuna almuxarama safaran kolley halkan waxaa sharaxa iguba sugan aniga dee sad caadi ayaa xarakaysanoo waa islaaxun nawowi baa wuxuu raximah llahu tacaala leeyahay nusqooyinkii oo dhan waxa dhacay wayajcaluuna almuxarama safara ujeeddadu iyadoon alif lahayn laakiin wuxuu leeyahay waa ismi mansuuba waana ismi dee wax laba cilo kumay kulmin oo sarfigii loo diidaa marka waa ismi masruufa ama munsarifa khilaafna kuma jiruu leeyahay malaa wala khilaafyar kale la helayo marka wuxuu leeyahy waxaa abboonayd marka horeba alif in la raaciyo laakiin waxay noqonaysaa hadii la yidhaha xataa luqadii reer lagu joogsaday ee inaynu tanwiinsano xataa xaakim xajarna waatu kaba cabiro usuusha baaba dhacday ee almuhim waxa weeyaan wax loogu diidaa sarfi ma jire ee waan saasaan aqrinayna wayajcaluna muxarara safaran wayaquuluuna waxay odhan jireen waa dadkii jaahiliyadii idaa bara'a adabar wacafa alahar waاnsaraka safar xallat ilcumratu liman ictamar kolley waa la wada reebayaa sababta sajciga ayay ilaalinayaan dee waana asmaawada ma imaka waxa weeye ka ugu dambeeya m ficilka ugu dambeeya mooyaane asmaadu dhammaan waa wada marfuuco faacil bay wada noqonaysaa laakiin si dee jaraskii ama sawdkii ama sajcigii oo kale ayaa keenayay in lagu joogsado oo la reebo tanay odhan jireen maxay odhan jireen idaa bara-a marka uu bogsado addabaru waa qoomamkii ama nabaradii gaadhay gaadiidkii ay dee waa geerii buu ahaa awrtay ama hal geelba hada aduu geeloon awr iyo halkay dee raaxilo kaba dhiganayeenba dhuldheer bay kaga imanayeen dee may ahayn safarkeedna dhibta yaree saacad ama laba saacadood lagu gaadhaye beel markaas inaga dee dad saacado badan soo socdaaba way jiraan iyagoo weliba wasaaisha sariica la socdee inaga oo kale dee ninku markuu dhulkiisii kaba yimaado waxaa laga yaabaa habeenadan barhkood shan iyo toban cisho inay kusoo taagnaanayeenu oo uu soo rarnaa uun neefkan ay fuushayiin markaasaa maxaa kuba imanaya dabar waxay ahayd waa qoonkan dee rarkan iyo waxaan saaran dhabarka neefka iyo garbihiisa iyo gaadha ee nabarkaa samaysma ee waxaan dee isaga laguba rarayo kaba samaysmayiyo jirxiga halkaas ayaa dabar laba yidhaah kaasaa dabar loo odhanayay marka idaa bara-a dabarna dee marka inta la noqdo neefkii rarkii laga dhigo muddo markaas dee aan la rarin nabarkii baa bogsanayey jurxigii baa suulayey markaasay leeyihin idaa bara-a marka uu bogsado addabaru waa qoomkii ama nabarkii dee awrkii ama neefkii la raranayo garbihiisa iyo gaadhay rarkan iyo waxaan iyo mashaqadii safarkii dheeraa kuma gaadhay marka uu bogsado waa muddaa markaa kasoo wareegeysa calaqal bir iyo kasoo qaad waa bishay odhanayaan inay markaa safar oo kaleta i dibdhigeen in waxa weya taas oo kale waa mid wacafa uu tirtirmo baaba-o alaharu aharkii in wacafa alaharna cafana kelimadan ama ficilkani waa afcaasha laba macno kala duwan kuga yimaada ama in ka badanbo cafa cafa shay-u oo macnaa waati ama cafa alahar dee wuu tirtirmay uu baaba-ay taas uu noqdaa waa wax qarsoomay weeye cafa oo dee uu batay oo de masalan taasna uu kuba yimaadaayo bal halkan abu da-uud oo kale iyo wacafal wab imaka halkan cafal asare wacafal wabar baa isaga dhacday oo waa gaameeladii ama dee geela dhagotiisii oo kaleo markii hore waxaan dee isaga rarkan saaran iyo ama qatarkii ha noqotiyo xeeryadii kale iyo ay xeereen ay gooyeen marka rarkii laga dhigay muddo uu joogo dabartiiba usoo baxayso oo markaa wabarkii ama gaameeladii ujeedadasoo wareegto manhajkii weeye bal cafa imaka halkan alahar waa dee markii hore waa la yimi dhulkaasoo dhan dee raad waa raadkii kii xujaajta ahaaba ama dee raadkoodii sii socod iyo soo socod baa jiray marka muddo meeshii laga sii maqnaado dabayli iyo roobabkii iyadaa raadkii aarkii dee rawaaxishii iyo gaadiidkii iyo dadkii socday ayaa aya oo aharkii waa ka kolley khadaabi oo kale aharka ka dhigay aharkii dabarka waa nabarkaas oo kale iyo qoonka raadkiisii markuu bogsado taasi u tirtirme anna waa aharkii dee dadkii iyo gaadiidkii waxyaalaha xaramka kaba noqonaya bilaadii kuba noqonayay taasna intay mudda kasoo wareegto raadkaasna baaba-o wansalaka safar safartani maanta waa bishii muxaram eg ay deena waa kuwa safar bay ku magacaabeen si bil xalaala ay ugu noqoto muxaramna way dibdhigeen marka waa safartii ay muxaram ahayd asalkeedu ay dee halkii keeneen safartaasna ay dhammaato ayaa maxay noqo yidhaaheen xallat ilcumratu liman ictabar markaasay xalaal noqonaysaa cumradu ay xalaal u noqonaysaa ninkii cumraysanaya taasay odhan jireen oo macnaa cumradii bay waxaan ku dhigi jireen dee ashhur alxaj haddii laba cumraysto markaasay cibaaraadkana hadalladoodii kaba mid ahayd idaa bara'a adabar wacafa alahar wansalakha safar xallat ilcumratu lincta markaasay xalaal noqonaysa ka hore xalaal mahay leeyihin waa fujuur iyo xumaan iyo dembiye markaasay xalaal cumradu noqonaysa ninkii cumraystay o dhan baa dee islaamkii burinayey faqadima الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa yimi o asxaabu asxaabtiisiiba sabixata raabicati waa subax afraad waa subaxdii afraad ee dulxija maalin axada ayay soo galeen makay soo gaadheen ama xaramkii beytkii muhiliina bilxaji xaalay ku dhawaaqayeen xaj kale riwaayo xadiidka duruqdiisa ama axad aruwaad wahum yulabuuna bilxaji waana muhiliinada bay tafsiir noo tahay waxay ku talbiyeysanayeen xaj fa amarahum rasuulka ilaahi baa wuxuu amray an yajcaluuha cumratan inay cumro kaba dhigaan xajkoodii ay kuma yimaadeen inay cumro u bedelaan ay fasakhaan buu amray sanadii lixaad tii toddobaad tii sideedaad intaasoo isku xigta uu markaa dulqacdo uu cumraystay haddana dee caadadu markay wax muta'asiloo raadtay ayso muddo dheer laguma dhaqmayay dhiyaraan kuma suulayso dee dadkii kale fara badnaa ee inay dadkii saxaabadiisii dee iyagu laazimaysay unbaa waktiyadaa la socday laakiin xajkina muxuu jamciyey kumayaal iyo kumayaal wax madiine kasoo raaciya wax jiha jihaadkii kale badnaa kaba yimiba oo dad badan oon umuuraha laba socona weli caadadii ay baaqi ku ahaydna way jireen markaasay wy arrinkaasi kuma weynaado faqaalu waxay dhahen ya rasuul allahi ayulxilli xalaalnimadka waa kii xalaalnimadkii dee waaba haddii xajkuna waa kan laba taxallul lahaa xalaalnimadkan ama waxaan taxallulkan aan taxallulayno iyo waxaan loo xalaal noqonaya muxuu yahay ma mid yar dee qaybunba mise waa wixii xaaraanta naga ahaaba xalaal bay noo noqonaya qaala markaa rasuulka ilaahi wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh alxilu waayo markaa xajka cumrada lagaba dhigo inay maanta xajka maaha oo laba taxallul ay yeeshaan oo waxna ay u banaanaadaan waxna weli exraamkoodii uu isagoo baaqi yahay loo diido ee waa keliyun bay leedahay kol haddii aada dhamayso ood gaabsato timiha ma aad xiirato markasaaba xalaal bay kuu noqonayaan marka waa xalaalnimo dhan waa cumro ee xajkii halkaa faraa ka qaadaba wey taas buu rasuulka ilaahi ku yihi xadaثna نصr بن علي الجهضمي qال xadaثna abي abي cali بن نصr isagoo نصr بن عlي abina waa cali بن نصr horey nuu soo maray labadoodaba waa laba dabqo isku xigta un weeye midna waa atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraa waa cali بن نصr nasrina waa nin aada u qiimo badnaayo si aan uguba soo marno kol qaadinimo loogu yeedhay malaa rabbigii bariyo maalmo dabadeedba waa dhintay waa isagoo diidaya taase nasr بn cali aljahdamina waa caashira qala xadaثna abi qala xadaثna شhucbaة عan أyuba عan abi اlcaaliyaةi الbaraaءi anahu samica بna cabaasi radي الlahu canهuma yaqulu sanad kolley waa dad aynu soo wada aragnay abulcaaliya un baa dee muhimko isagana horeynu usoo marnay albara kolley sheekuba raximah الlahu taعala halkan waa laftigan albara iyo horta ra-du way shadan tahay waayo magac baa badan oo albara se bara ibnu caazib iyo albara ibnu macruur iyo saxaabada kala duwanee bal matalan magacoodii uu yahay ra-duna ay fududahay ama aanay shadnayn dee albarana waa midhadh oo kooban oo kutubta mu'talifka iyo mukhtalifka xataa alfiyada suyuudiya matiga inta albara kuba timi ay kuba dabdiyaan si loo ogaado kuwaas oo waxa weeyaan wixii kalena albara aada ugu dhawaaqdid intaasna aada iska hubsatid ood xafidid si aada ugu dhawaaqdid un iyada markaa markaad aragtay kusoo maraan kutubta ay kugu soo maraan ee magacyadii baa lagu siiyo ninkani kaga mid yahe albara aad tidhaahin markaana asalku maxay tahay waa nisbo waa xag xirfadeedoo waa aladii yabri nabla waa kaa leebabka qora ayay albara odhan jireen kan kale waa magac caadiye uun abulcaaliya taas weeye horeynu isaga usoo marnay nin kalea jirta abulcaaliyat alriyaaxi waa is dabaqe isku dhow yihin ninkaasaa ka yeeri weyn ibnu cabaas buu ninkaasna kaba wariyaaye laakiin labay kala yihin oo ninkaa dee tafsiirka iyo adigoo cilmiga kolley ziyaadada ninkan kaba sii cilmiga badnaa annahu samica bna cabaasin radia allahu canhuma yaquulu ahalla rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa bilxaj xaj buu taas de waa markii hore un waa kii cumraduna ugeeyey ee waa dhawa ixraamkiisii hore ee maha inuu saa dariiqii kusoo dhamaystay waatan marka dhaweyni ibnu cabaas baan arkayna eeg axaadiistiisii weye ahalla nebiyu bicumratin baynu imika soo aragnay isagoo kamaynu soo baxnay xadiidkii dee waxa weeyaan oo muslim ulquri warinaya ibnu cabaas imakana ahalla bilxaj ee waxaana waa taa aan marka horeba nidhi waa cumradiisii uu geeyey xajka ayuu sheegayaaye ma ahayn cumro keliya dee xaj keliyana markaa ma ahayn labadii kolba kii la idhaahba kii kale unbaan dee aan raacinaynaa unan kula fasiranaynaa faqadima liarbicin madina min dilxija wuxuu yimi afar markay kaba tagtay bisha dilxija fasalla subxa subxii uu tukaday kollay subxii dee wuxuu kusoo tukaday halkii uu hoyday buu kuga soo tukaday ee wakti barqa ah ama maalina ayuu soo galay waxa weeyaan halkan walow daahirka riwaayad noo dambeysta si wuxuu subxii ku tukaday maka dhexdeeda ahayd laakiin dee riwaayaadkii kale taa ay noo caddayn wa qaala waxaanu yihi lamaa sallo subxa markuu salaadii subax tukaday man shaaa an yajcalaha cumratan falyajcalha cumratan ninkii doona waa ixraamkiisii ama xajadiisii inuu u bedelo cumro cumraha ka dhigay laakiin waxaynu soo ogaanay taasi markii hore ay ahayd ee markii dambe ay mino imeen dawaafkii ay la yimaadeen iyo sacyigii rasuulka ilahi inuu ilzaam kaba dhigay oo uu laazimiyo kaba adkeeyey taas baynu hore usoo maray oo waa umuuro aynu soo ogaane waxba axaadiisan kolkol keliya jaanibuun markaynu umuurihii hore soo marren ku celcelino waxay la tahay inaynaan dee keligii un qaadanay aan isla eegno un bal axaadiistii aynu soo marray wixii aan hore usoo nidhin وxdثna إbrاhيم بن dيnاr qال xdثna rwح ح وxdثna أbو daؤd المباarكي qال xdثna أbو شhهاaب ح وxdثna محمد بن المصنى qال xdثna يحyى بن kaثيr كلهم عن شعبة يحyى بن kaثيr rwح بن عbاadة أbو شhهاaب سdexdooda buu leeyahay شhuعbay kaba wariyeen في hada الاسناaد kollay cibaaradana فيdana halkan waa بمacnaa b oo bhada اisnaadi horeynu labada xaalana usoo wada maray isnaadkaasoo e waa isnaadkii shucba can ayub can abilcaaliya can ibn cabaasin taas baanu ahaa bal lafdiga waa xadiidkii hore inaynu kaba soo baxno meelahay ku kala duwaayeen buu inoo sheegi doonaa duruub kasii dambayso xadiidku leeyahayna insha allahu tacaala waa jirtaa laba dariiqoo kalena waa inoo sii dambeeyaan oo intan aan ahayne laakiin xagga sanadka abu da-uud almubaarakiyu nin imika cusub weeye hore aynaan usoo marin sheekuna sharaxa qolooyinkiina haysta waxaa kuba sugan magaciisa sulayman ibnu muxamed baa la idhaa waxaa kaloo la yidhi waa dadka fiic malaa ay raajax yeelaan sulayman ibnu da-uudna waa la yidhi laakiin sulayman ibnu moxamed kaabeleynkaasaa xoog badan abu muxamedna waa kuyadiisa almubaarakiyu ra-du way fadxisan tahay oo wuxuu sheeku leeyahay ama sharaxa igu sugan waa nawow imaamkii nisba mansuubun ila lmubaarak waa meel magaceedu mubaarakan oo wuxuu leeyahy waa beled yar oo waasid magaaladii la odhanayay ku dhoweyd oo waasid iyo baqdaad u dhaxaysay ayaa imika nisbadan oo dajle uun darafteeda kuba taalay ayay nisbadu tahay bal almubaarakiyo waxaan leenahay waa nisbatun ila lmowdic waa inta igu noogu sugan sharaxa xaafid ibnu xajarna ninkan wuxuu kaba cabiraa saduuqun min alcaashira waayo waa sheekhyadii muslim marka waa nin saduuqa oo caashire dabiya waxaa ma tilmaamina caashire ujeedada qolooyinkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa kitaabkeenana muslim xadiidkan unbuu sheekha ka wariyey abu da-uud me horena umaynaan soo arag mana dambeeyo waa xadiidkan keliya waxaana kutubta lixdaa uu kagaba sugan yahay kitaabkeenan iyo kitaabka nasaa-i buu kaga sugan yahay muslim waa kan oo mubaashara ayuu kaga wariyaa waa sheekhiisii laakiin nasaa-i isagu waa siduu kaga wariyaa cid baa udhaxaysa laba afarta kitaab ee kalena riwaayo kuma laho kumaba sugnaa kaasi waa ninkan abu da-uud waxaa ku xigay abu shihaab habeen aan dheerayn waxaynu soo maray abu shihaabin alakbar ayaynu soo maray abu shihaab alakbar oon magaciisa kusoo sheegnay muuse bnu naaficin la yidhaah waa xanfilayaa ma dheerayn caawana ninkan abu shihaab ee waa abu shihaab alasfar habeenkaasba waan sheegay abu shihaab alasfar inuu jiro ninkani waa abu shihaabkii kale oo midna abu shihaab alakbar baa la yidhaah midna abu shihaab alasfar baa la yidhaah ka abu shihaab alakbar waa muuse bnu naafic baa magaciisa la yidhaahaa kanna magaca aabbaa way ku kulmeene laakiin qaraaba kama dhaxayse cabdurabi ibnu naafic baa la yidhaha eeg kaa hore ee abu shihaab alakbar muuse ibnu naafic buu ahaa kana waaba sii sheegay habeenkaasna cabdurabi ibnu naafic baa la yidhaha alkinani labadaba arrintu sifay wadaagteen alxanaad oo mid kastaaba abushaab alxanaad baa malaahibkaa soo maray malaaqabadidii waxaasuu iirin jirayo alxanaad way wadaagsadeen xafid bnu xajar ninkan wuxuu kala cabiraa saduuqun yahuumi min athamina macnaa waa nin rubadana ah laakiin aqlaad ama awhaami ay kaba dhacdo dabaqadii sufyaan ibnu cayaan waa atbaacu taabiciintii kuwoodii dhexe kuwana way ka waaweyn kuwana way ka yaryariin taas baa laakiin xafid abdul saaba yihi aimo kala duwan baa idlaaqay tawhiiqiisoo ninkan waasiqa yidhi ee isaguna kitaabkeenan xadiidkanun buu ku leeyahy muslim xadiidkanun buu ku leeyahay kolley xaafid martabadaa uu siiyeyna martabo ka sarreysa ayaa aimo kale ay siiyaanoo way idlaaqaanba dee waa dee way jiraan barhkooda uu xaafid hadalkan kaba qaatay oo raggii hore nuuqaada ahaa ee aan kuwo kale madiisa ama tawsiiqiisa bal waa labada nina isku xiga ama dadka kale waa dadkii aynu soo arki jirnay haddaba kulum can shucbata fi hada isnaadi ama rawxuna waa yaxya bnu kaiirin haddaba rawxi iyo yaxya faqaala waxay yidhaaheen kama qaala nasru maxay ahalla rasuulu llahi salى اllahu alay wasalam bilxaj waana taa aan soo awilay waxa ay tahay wa ama abu shihaabin abu shihaab fa fii riwaayati waxaa kuba sugnayd kharajna maca rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam nuhillu bilxaj oo dee rasuulka ilaahay baanu tacyiinin ee waanu baxnay rasuulka ilaahay maciisaanu baxnay annagoo ixraamanoo ku dhawaaqayna xaj intaan dee xajkoodii la fasakhin wa fii xadiidihim jamiican eeg dhammaantoodna waa saddexdooda xadiidkooda waxaa kuba sugnaa iyagoo dhan fasalla subxa bibadxaa'i subaxii buu ku tukaday badxa de malaha subaxii maalintaa hore kaba dambeysay subaxa hore maalintaa uu dawaafayay kullay diidawa ama diidwa ayuu kusoo tukaday been khalal jahdamiya waxaan ahayn jahdami oo isagu jahdami waa riwaayada hore ee maaha tan dariiqii hore nasr bnu cali aljahdami riwaayadiisa fainahu lam yaqulhu isagu saynu soo maray fasallo subxa ubay ahayde bilbadxaa'i mu odhan ee qolooyinka kale saddexda ayaa riwaayadoodu ay ahayd hadda marka ayn waana shucbay ka wada warinayaane bilbadxa kollayna badxa haddaan maalintii dambe lagu xambaarin way fogtay maalintaa rasuulka ilaahaynu kuma tukaday waayo maalintaas adeeg meel maka uun imaka kaba mid ah markaa horena kaba baxsanayd oo ku dhoweyd ayuu soo seexdo inoo dambaysa haddii ala idhaaho waana halkaas uu kusoo maydhay dabadeed buu soo galay maka kole waqti barqaa uu soo galay uu markaa dawaafe وxadثna arun بن cabdالlah qاl xadثna mحamed بن الفضل السdusiy qal xadثna وhayb qal أخbarna أyub عan abi الcاaliyة الbrاء عan iبn cabاsi رadي الlه عanهuma mحamed بن الفضل السdusi xadiث xooga ayaa dambaysa lakiin intii hore inaan soo arag muslim iyo bukhaariba waxbay kaba wariyaan laakiin bukhaari uu badsaday malaa boqol way ka badan tahay ee muslim laakiin waa tobaneeyo oo maxamed ibn fadl haddaba waa imaam aada u macruufa oo wuxuu aada u mashhuur yahay laqab uu leeyaho caarim saa daraaddeed ba kutubta alqaabta iyo musalaxya halkaa laqabka u yimaada carimna malaa waa ruuxa shariirka ahe ama mufsidkaba ah waana laqab imaamkan laazimay ma ahayn caramo waa ka dheera oo de bacd alculamaa baa yidhaha laba nin oo aada u qayim ahaa aada u qiimo badnaa ayaa laba laqaboo xunxumi uu laazimayo waa alcaarimu wadallu nin kaloo adaallo isaguna dee dariiqa ma ku kulumay waa anfaday deeta de laftigna adaallo waa kii lumay bu ahaa may ahayn lumid xagga waa lumid dariiq bay ahayde de markii daba cibaaradii markay ta noqotay ayaa laga yaabaa ninkaan xaqiiqada ogeyn nin halowsan inuu ahaa oo dariiqii dee diinaheed ka mana ahayn kana caramo waa ka dheeraaye laakin waa maxamed ibn fadl sudusi waa nin hiqa ah oo de bal matalan bukhaari oo kale isagu toos uu la kulmay oo mubaashare uu ka wariyaa lakin waasidana uu kaga wariya waayo axaadiiska soo badan tahay isagoo cid udhaxayso iyo isagoo laakin de muslim waa kanoo si kale ma jirte waa cid baa udhaxaysa un bal markaasi waa sudusi marka waa caarim asadusi wuxuu yihi markaa ibnu cabaas qaala qadima الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam وasxaabu rasuulka ilaahi asxaabtiisiiba waxay yimaadeen liarbacin khalowna min alcashr afar bishii kaba tegey ayay yimaadeen kolley khalowna iyo madayna iyo waa cibaaraadkana waa ti aynu soo marray shan iyo tobanka hore in cibaaradan la isticmaalo sayday u taariikhay jireen oo khalowna iyo laakiin marka shan iyo tobanka dambe la gaadho baqiina min ashahri baa la odhanayaa lama odhanayo licishriina khalowna min ashahri markaas lama iyada baqiina baa la isticmaalaya kolba intii harsan baa markaa la sheegaya markay halkeedee u taariikhayaan walxal hum yulabuuna bilxaji faamarahum an yajcaluuha cumratan wuxuu amray rasuulka ilahi cumro inay kaba yeelaan وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال البطحة حدث معك ولا حديث ابن عباس مركا لفتي البطحة لفتي قاسي كل إيده مركا لما يستيقع عمل كيسي أيوه البطحة أما أجاه كاس أيو دقي كاس كل هذه وماشي كنت كان يوم تكون متجاهين laakiin maalintii uu soo gelay subaxdii axadeed ee bishuna ay afarta ahayd waa tan rasuulka ilaahay salaadii subax wuxuu ku tukaday bidii dawan markaa dawan iyo duwan labadoodaba way ku dabdiyaan waxaana halkan bal wuxuu sheeku leeyahay luqa saddexaadoo diwan in la yidhaaho dacdana la kasriyo waa luqaad buu leeyahay ee waxa ugu mashhuursan in la yidhaaho bidii dawan ama dawaba taasba laba yidhaaho oo barhkood baan taasu mooy lakin wuxuu leeyahy waa waadi ku la yaqaano oo maka agteeda ayuu leeyahay qur-aanka matalan waadigii nebi muuseba ilaahay kulaba hadlay taas bal kolla yidhi waaba halkan dee kabaha gaba saariyo magacii way ku kulmeyne lakiin kaas oo kale de waa meel shaam kamiday ahaydba shaam kaba mide isaga idaafa ma jirto dii loo idaafeeyey oo inaka bilwaadi lmuqadasi duwa talabaadna isagaas may soo naqlin asal ahaan in dacdo la kasriyo ama la fadxiyo ee dacdo oo damisan unbaa dee waa qiraa'adii qur-aanka la akriyayba weeye diina uma idaafaysna kani laakiin luqaadkana way jirtaan laftigan duuna waa u idaafaysan yahay waxaana yidhaahaanba dee xataa raggii hore de waasan saaxib almisbax almunuur iyo zahir ba la yidhaha buu dhahaye imakana xaafad zahir la yidhaha baa jirto de waxa weeyaan waxa weeyaan kuma taala maka xaafaadkeeda kaba mide ama axyaadeeda kaba mide waa xaafadaasna ama meelaha dhakhtarka daahir yahay nawaaxideeda ayuu baabay ahayd waa dariiqa tamciim loo maro bal matalan markaas waana dhakhtarka ama mustashfa zahir nawaaxi ama meeshaas ayay meeshu ahayd ama ceelkan iyo uu ahaaba taas buu ahaa halkaasuu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh uhoyday subaxiina uu kuma tukaday waana ku maydhay adimmadayna min dilxijati amray wuxuu amray an yuxawiluu inay u bedelaan ixraamahum bicumratin ixraamkooda cumre inay u bedelaan ilaa man kaana macahu lhadyu waana umuurahaasi maka laabalaaban aan ku laablaabanona ma jirto waxadasna maxamed bn maxamed ibn jacfar waxadasna cubaydullah قال حدثنا شعبة عن الحكم إن عتيبة عن مجاهد إن جبروي إن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى إبا وحي هذه عمرة تنوى عمرة ومركي دي ضواف كي يسعي لما يسعي استمتعنا بها عن كتب استمتعنا بها وبأدائها والفراغ من أعمالها وي gudashadeedii iyo dee rasuulka ilahi isagoo xiramkiisima bedelin iyo acmaasheedii un kaauqnay waa dadkii dawaafka iyo sacyigii markay dhamaysteen faman lam yakun cindahu lhadyu ninkaan hadyi maciisa ahayn ag falyaxila alxilla kula macnaa taxallul dhan oo dhammaantiiba aan waxba kaba aan ka maqnayn ha taxallulo faina alcumrata cumra dakhalat fi lxaj aba cumradii bili xajka way gashay bal haddii aan eegnana xadiidka aan eegno si kuba yimina waa fasligii xajka lama fasakhayo ninkii aan hadyi wadnuu cumro u bedelayay taasi fi lxaji ilaa yawmi alqiyaamati waana taa kolley mucdamu ahlicilmi ay kaba dhigaan sanada inay khaas ku ahayd abu daryana xadiidkiisaan sooba aragnay ee in bal matalan kolley daahirka axaadiisa iyo si laguma fasiray xadiidkii suraaqa iyo bal jawaabkeedina iyo inaanu bal matalan kolley naski imaka halkan saa ibnu cabaas iyo ay qabeen aanu jirin dee kolley daahirka xadiidka baabaa حدثنا محمد بن مطنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جبرة الضبعية نصر بن عمران هري نوصى مرة نكاس مرر قال وحر تمتعت وتمتعي أو عمره صاحبي وتحللي فنهاني الناس عن ذلك دب إيدي أولون كذا marka dee waa nata nahyi cumar iyo cuثmaan iyo mucaawiya waxyaala horeeyey markaasaa dad baa ii diiday waa qolooyinkii aan u arkayay inaanu waktigan mutcada ama cumro saas oo la cumraysa bilihi xajka oo san dee bal markaas adigu mala dee agtooda aanu kuma sugnayn faatatu ibna cabaas ibna cabaas baan arkaasaan weydiiyey faamaranii biha uu amray ku adkaysay buro la kaalay qaala wuxu uri uma dalabtu ilى lbeyti baydkii baan xaggiisii u kacay fanimtu waan seexday faataanii aatin igu yimaadaa ii yimi fii manaamii manaamkaygii igu yimi oo faqaala wuxuu idhi cumrat mutaqabalat waxajun mabruur riyadan fiican buu arkay haadihi tani cumratu cumro weeye waa cumradiisii dadka qaarna ay ka shaki siiyeen ay uga diideen ayaa cumratu mutaqabalatu la aqbalay xajun xaj mabruura de inay markaa dabadeedna u xajayaa iyo xaj markaa mabruura xajkii mabruurkaana almaqbuul ama waa kuwii dee wax macsi iyo xumaan iyo maxduuraadkiisii aan laguba dhicin ee khaaliskaba aha haddaba iyo xaj mabruura qaala wuxuu ihi waa abu jamra faataytu ibna cabaas ibna cabaas baan faakbartu biladii ra'aytu wixii aan arkay waa manaamkii baan aan u waramay faqaala wuxuu ihi uu ku farxay aad fatwadiisii bay tani waafaqsan tahay muxuu ihi allahu akbar allahu akbar oo farxadiibuu dee la takbiirtay sunatu abilqaasimi sala allahu calayh wasalam waa nebi moxamed abulqaasim sunnihiisii bukhaari ba halkan waxaa ku sugnaa ziyaadaan kitaabkeedna kuma sugnayno uu ku yihi joog in xataa ajcala laka sahman min maali bal isfadi agtayda ila joog muddo ilaya joog si aan nasiib maalkayga kaba mida aan kuu siiyo markii uu yidhi oo maxaad iiga fiidaysaana waa ru'yada aad aragtay macnaa ru'yadii waa kuwa farxay fatwadiisiina way waafaqsanayd ee ruuxuna ruuxii bal matalan wax ka farxiya ugu la sheega hayaaba xaq ibnu xajariyaba halkan idha fawaaida xadiidka oo kale macnaa dee isaga ikraamkii maamuuskii la maamusayay ruuxa waxaa kaa farxiya kuuba sheega oo kale iyadna way kuba sugan tahay iyo dee bal matalan ru'yadiina markay waxyaalihii sharciga waafaqayso istinaaskeed waayo waa shay dee qaybihii waxya kaba mida si rasuulka ilahi ma ajdaadii nubuwada kaba mida dee ajdaadii nubuwada kaba mide bal istinaadkii umuuraha ani sharci dee ay markay waafaqsanto san oo kale bal taasna way kuba sugantah waa waa qaybtaa kale kuba sugan ay naga maqan baabu taqliid ilhadyi waishcaari cinda alixraami wuxuu baabaysan yahay aadakani baabu taqliid ilhadyi waa hadyiga laalaadintii dee wax lagu gartay in hadiye luqunta loo sudhayo waa luquntii oo ama hadigii oo wax loo geliyo luqunta loo sudho wax lagu garto in xaramka loo wado si hadduu lumo lagu soo celiyo lagu ogaado oo balconaad xoolihii kaliya wixii kalena ugaba socmo iyo waa ishcaari ishcaarkii ishcaari hadyi weeyaan calaamayntii la calaamaynayay ee calaamo loo yeelayay hadiga ishxaarku wuxuu yahayna waan arki doonaa iyo taqliidka cinda alixraam ixraamka agti bal umuuraha istixbaabkeedi iyo mashruuciyadeed ayuu baabkeedii yahay xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاaر جميعا عن بن أbي عadي qال بن المثنى xadaثna بن أbي عadي عن شhuعبة عن qتادة عن أbي حصاn أbي حصاn الأعرج horaynu usoo maray mسلم بن مkرم عن بن عabاس رضي الله adu أbي حساn الأعرج عن بن عabاس رضي الله عنهma qال صلىa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم الظهر بdلxuلayفةi saلaadii dhrku dلxulayf oo maalintii habeenkii markuu hoyday maalintii uu dee waxa weya xraamtay weeye ama maalintii ka horreysuu soo baxayay sida xadiidkii anas duhurka madiinuu kuba tukaday labada xadiidna sida dee lagu jamcinaya taa laba cisho isku xigtay kala sheegayaan uma rakiba uma dacaa binaaqatii markii uu duhurkii tukaday waana waqtigii uu ixraamanayey ayuu dacaa dalbay oo wuxuu binaaqatii hashiisii malaa hadyi badan baabu wadee waa mid kaba mida ayuu amray in loo soo dhoweeyo fa ashcarahaa waa calaameeyey macnaa wuxuu u yeelay ishcaar ama calaamo lagu gartay inay hadyi tahay في صفxة صناamha waa kurskeeda dhinaciisa aلأymani midig weeye taas buu شhaar ugaba sameeyey شhaarku waxa weeyaan oo de bal mثalا waana kan xadiidka inooguba sugan eh waxa an yjraxa في صف waa iyadoo geela khaaصatan la odano kolley culimadu malaa saciid ibnu jubayr mooye inta kale oo dhami way haleeshiiyaan ciddii ishcaarka qabtay oo dhan adhiguse waa daciif oo isaga ishcaarkaa lagulama yimaado bal dhogortiisii waxaa idaayana way qarinayaanba isaga haddii dee taqliidka waa sax wax yaroo fudud in luqunta loo sudho laakiin ishcaarkan lagulama imanaye ishcaarku waxa weeyaanun waa neefkii geel ahaa matalan waa kuruskiisii xadiidkana waxaa inoogu sugan dhinacii midig in dee xadiido ama mide ama wax kale lagu yar jeexo dhiig baa ka imanaya san soo aragnina dhiiggii rasuulka ilaahay uu ka masaxay waana meel muuqanaysa oo markaa iyagaa lagu garanaya oo waxaa lagu garanayay neefkani inuu hadi yahay baa lagu garanaya waa calaamo waxaa luqunta loo sudhaye rasuulka ilaahay u sudhaynay iyadna waa calaamo waa tan alqala walqalaa-ida matalan taas ba qur-aanka suuratu maaidiya inooguma sugan tahay xataa dee qabla alislaamma marka hadiga ay wadaan calaamay u yeeli jireen ah waxa ay luqunta ugaba laalaadinayaanay uba sudhayaan haddaba in bal rasuulka ilaahay neefkiisii ama hashiisii taasuu kuma sameeyo ishcaarkan ah in kurska dhinaciisa midig la yar dilaaciyo midi iyo wax lamida ama lagu yar dilaaciyo ma haddee nabar weyn oo la gaadhsiinayo waa dilaacu dhiig kaba imanayo bal mataasaa dhiiggii lagaba masaxayaa wuxuu noqonayaana arrinku waa calaamo oo in lagu garto inuu hadiyo haddii uu lumoba dee ruuxii helay uu soo celiyo hadduu xayawaan kale ama geel kale kuba darsamo uu kaba soo cuno gees kalena ishcaar iyo dee calaam muujin arkana wuu noqonayaa dadkii kalena bal hadiga waa nooc kuma naysa inay iyaguna hadi laba yimaadaan oo baraarujin uguba sugan bal umuurahaas iyabaa kuba sugan ama looanayo taaba weeye markaa taaba fa ashcaraha fi safxa samaaniha alayman wuxuu leeyahy sharaxana waxaa kuba sugan laftigan alayman waa lafti mudakara in safxa adii uu sifa uu sifada u ahaana waa dee mu'anath ahaan marka waxay keenaysay in halkan lama yidhaaho fi صفxati sanaamiha اlyumna taa lagaba cabiro dee si u waafaqo bal halkan waa iyadoo صafxadii lagu awidayay bimacna aljanib waana san kuba laqbeeyo dee janibna waa mudakaro waa dhi bal markaa taas bay noqon laakiin asalku dee saa kalu noqon lahaa wasalaka uu masaxay rasuulka ilaahay adama dhiiggiina meeshii uu kaba biiyey waqaladaha wuxuu luqunta u suday naclayni laba kabood laba kabood waa sidii rasuulka ilaahi yeelay haddii shay kale oo bal luquntii loo sudho lagu garanayo hadye samaydax iyo wax laba mida iyadna way noqonaysaa unoo maanic kuma sugna uma rakiba raaxiladiisii buu fuulay falama stawat bihi cala lbaydaai markii ay kula sugnaatay meeshaa bayde ee uu bayde gaadhay ayuu ahalla bilxaj laakiin tan axaadiistii kale aan la soo jamcinay intuu fadhiyey baaba u ixraamtay markaa damba uu maqlay oo dee talbiyadiisii oo deeta yidhi rasuulka ilaahay halkaas bal ibnu cabaas baaba taa riwaaye abi daawud iyo walow sanadkeeda maqal kuma sugan yahay ay wariyeen kaba dhigay dee inay xaalada siday riwaayaadka iyo ikhtilaafka saxaabadu markii inuu fadhiistay uu ku fadhiistay ay la kacday buu ixraamtay ma intii uu fadhiyey ma markuu baydo gaadhay intaba aqwaal baa kuma timiye lakin isagaba sidaa ibnu cabaas kuma jamciye bal rasuulka ilaahay xaj buu ku lawaaqay abaa ixraamtay de markii dambena waa kii cumrada u geeyey وحدثنا حدثنا محمد بن مصنع قال حدثنا معبد معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة غير أنه قال وحري إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة مركي ويمي ولم يقل مؤلن صلى بها الظهر لكن ده زيادة رواية هورين وغبصبا قال أدو حديث كتين وغبصبا هو استحباب الإشعار والتقليد ده هدي meelaha laga soo kaxaynaya dadkuna ay iska soo lugeynayeen xoolahooda soo kaxaysanayeen bal taasba weeye ishxaarkuna waa dee shayga aan isagiina waxyeelahayn calaamada u noqonaysa kolleyna jamaahiir ulculamaa way qabaan xataa abu xaniife labadiisii saaxiib isagaa malaha axaadiisan agtiisa aanay kuba sugnaan ama aanay gaadhinoo markaasuu kuba tiriyey inaanay haboonayn laakiin dee laa qawla liaxadin maca ficli wa qowli rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam san horeba usoo maray bal waxa weeyaan taqliid libil ina way noogu sugan tahay baqadna waa ahaan iyo taqliid ahaan arigana axaadiis bay kuba timi taqliidkiisu wax yar u qaadi karo laakiin isaga ishcaar maba jiro waa wixii hadiyo lasoo waday weeye حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حصان الأعرج أبا حصان الأعرج كان مقلي قال استقوا يريه qaala rajulu nin baa yidhi min bani lhujaymi reerkaa bani lhujaym kaa mida waa jirib reer tamiimehe ibna cabaasin ku yidhi ma had hada alfutya maxay tahay fatwadan kale waa sidan baa dhacday nusqooyinka intooda badan barhkoodna maa haadihi baa dhacday waana sidaa dee lafdiga alfutya markaan eegno u munaasibka ah xagga taaniiska ugu munaasibka ah weeye laakiin taa kalena alfutya waa iyadoo lagu awla oo lafti mudakara markaa noqonaya macnaa fatwadani maxay tahay allatii fatwadaasoo qad tashaafat tashaqafat aw tashaqabat binnaasi waa lafti bal oo wuxuu leeyahay maxay fatwadani tahay qad tashaqafat haddii aan bal taas nidhaha tashaqafat waa kollay macnahay kuba fasireen macnaa caliqat bilquluubi washa fashaqafa xuba washaqifuu biha ujeedadu fatwadan dadka ay ku dhegeen ay jeclaysteen ee cumulo ay kuma mamanaadeen maxay fadwadani tahay ama se tashaqabat binnaasi dadka dhexdooda ku faaftay oo bay matalan dadkii dhexdoodii iyo taas oo kale dheehday iyo ama dee tashaqabat binnaasi bal kollay loqo kalena way noo dambaysaa tashaqabat haddaan idhaahno tashacabat halkana way wariyeen tashacabat haddaan idhaahno kala geysay weyo dadkii de way isku khilaafsan yihin oo way kala geysay tashaqabat haddii la idhahno macnaa khaladat calayhim amrahum wey umuurtoodiibay iyadii bal waxa weeye kaba dhehgelisay oo ujeeddadu ishkaal baa yimi oo muran baa yimi oo khilaaf baa yimi waana fatwa ibnu cabaas buu leeyahay oo xalina aynu wax kaba soo maray maxay tahay taas luqo saddexaadna way sooba naqliyeen iyada halkan oo matalan laba yidhaaho imka tashafaqa oo oo bal matalan adigu halkan tashaqafadan fadu la horreysiyo tashafaqa laba yidhaaho tashafaqat macnaa intasharat dadka dhexdooda ku baahday oo ku faaftay bay noqon kolle waa luqaadka laftiga ay usoo naqliyeen oo maxay ah anna man daafa bilbeyti ruuxa beytka dawaafaa faqad xalaal noqday kolleyda ibnu cabaas wuxuu qabay saynu soo maray faski laazim hadduu dawaafaba beytka isagoon dee carafadsan dee laazim sacyigiina la yimaado xajkiisii inu cumro kaba dhigo taas bay arrintiisu ah xalina waati aynu waxyaalo sidaasa soo maray culimmaduna qowlkiisa haddii laba idhaaho dawaafkaa uu dawaafay buu ku taxallulaya iyadoo dee wax kale ahayn waa talahayn waa qowlu isagu dee lizuumkaasi waxaa la gooni noqday marka leego saxaabadii culimadii kalena kaafatan aanay qowlkan kula tegin haddaba ninkani buu weydiiyo maxay fatwada caynkani faqaala wuxu uhi sunatu nabiyikum sala allahu calayh wasalam waa rasuulkii ilaahay ama nebigiina sunnihiisii oo xaggii faskigii buu sheegaya imaka aynu soo maray oo isagiina laazimu kaba dhigayay wain raqibtum ay wain karihtum aan nacdeenba idinku aadiideenba ama wain raqamtum haddii aan idhaahnona oo dee wain raqim anfu macnaa anfki sankiisii baa duloobay a idinku dulowdeenba e waxa weeya waa sunnihii rasuulka ilaahay bal weli riwaayada waa noo socotaa kuwo kalena way ka dambeeyeen حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حصان قال لقيل لابن عباس با وحلوري إن هذا الأمر أمر كان قد فتوضني قد تفشغ واتي أن شيء إنه معنى أوفافي أو باهي بالناس تلك لحدودي ومحيا من ضاف بالبيت فقد حل ninka beydka dawaafaa wuu xalaal noqday addawaafu cumratu dawaafku cumru noqonaya waa in cumro loo bedelo markaa xajkiiba arrinkan seebuu yahay weeye fatwada caynkani faqaala wuxuu yihi sunatu nabiyi sala allahu calayh wasalam wain qadimtum bal haddii dee arrintu ay tahay dawaafkaa uu dawaafay buu ku taxallulaya cid kaloo qabtaa ma jirto sidaynu xalayba soo maray hadday arrintu tahay may ee waa inuu fasakho oo isagoo dee xadiidkii rasuulka ilaah iyo sunnihiisii qaadanaya maalintii xaajatulwadaacu laba yimi haddii bal ay leeyihin dee saasi way u jidaysan tahayna kollay ishkaal maba jiro dee sandee xanaabila iyo aymaa qabta walow culamada intooda badani aanay qabin haddii arrintu ay tahay may ilowba ilow laazim bay ku tahay ruuxii aan hadi wadini inuu fasaqo waa taan lahayn isagaa ibnu cabaas qowlkiisuu ahaa markii dambena ibnu xasm iyo ibnulqayim iyobaa berye dambe iyagana qowlkiisuu ahaa laakiin culimadu laazim kama dhigan xataa sheekh alislaam ibnu taymiya istixbaabun buu kaba dhigaa ama haddii la yidhaha dawaafkaa keliya oo mujarada ayuu ku taxallulaya taas dee isaga un mooyo cid kaloo sidaa kuma tagtay ma jirto وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس وحا يقول mid yidhaaha laa yaduf ma dawaafaya bilbeyti beytka xaajun bur xaajiya walaa kayru xaajin oo ujeedadu waa ruux soo xajay iyo ruuxaan xaaji ahayn oo kii muctamirkaa marka maaha ruuxaan dee exraamba lahayn inay xaaladiisu tan tahay oo marka hore waa muxrim mu ahayn waa kii isagoo xaj soo niyooday iyo ku aan xaajiba ahayn oo cumro un kuba yimi dee kii cumro kuba yimina ishkaal ma jiro haddii uu dhamaysto oo sacigii iyo dee xalqigii ama taqsiirkii laba yimaadee ilaa xalla oo beydkan ma dawaafayo xaaji aw gayru xaajisa muctamir ilaa ou dawaafo xalla uu taxallulaya dawaafkaas uu ku taxallulaya qultu licadaain cadaa ayaa waxaan ku idhi ibnu jurayj baa odhanaya min ayna yaquulu dalika oo xageebuu ibnu cabaas arrinkaa ka keenay maxaa daliilkiisu yahay muxuu xujaysanayaa qaala wuxuu yihi kollay umuurahana xalaysaynu soo aragnay wax kaba mida bal riwaayadan imika horena waanu soo yar naqliyay cadaa inuu bal matalan san dee lahaa ibnu cabaas sidaasuu awilanaya ama uu xujaysanaya min qowli اllahi tacaala ثuma maxiluhaa ilى اlbeyt الcatiiq ilaahay qowlkiisii hadyiga ruuxii waday waa dee ama meeshii ay ku taxalulaysay meeshii dee ay gaadhaysay ee maxilkeed ahayde ay ku noqonaysay ama lagu gowracayay makaan ahaanba ilى lbeyt اcatiiqi beytkaa catiiqa ayuu ahaa oo dee hadyigii kol hadduu halkii keenay gaadhay maxalkeedii marka waa inuu taxalul si hadigiisa u qaba taas baa macnuu yahay qaala wuxuu yihi qultu waxaan idhi faina dalika bacd almucarafi de markaa hadyigu waktigiisii gaadhayo meeshiisii uu gaadhayo ee la gowracayo ruuxna uu taxalulaya waa carafo marka la joogsado dabadeed faqaala wuxuu ihi ibnu jure cada baa odhanaya kana ibnu cabaas ibnu cabaas waxaa yaquulu mid yidhaahaa huwa bacd almucarafi waqablahu mucaraf dabadii iyo hortiiba carafo marka la joogsado iyo dabadeed iyo oo dee markaa kolley waktigii taxalulkiibaaba gaadhay iyo inta aan la joogsanba isagu taasuu qabay kol hadduu ruuxu dawaafo beydkii inuu ku taxalulayo waatan xalay soo marrayna ruuxa aan doonay inu taxalula waa inaanu beydka uga dhawayn dawaafo qudum iyo aanu laba iban intaa qowlkiisu ahaa wakana yaakudu dalika arrin kale min amr nabiyi sala allahu alay wasalam arrinkaas waxaa kaluu kaba qaadanaya rasuulka ilaahi amarkiisii dadka uu amray xiina amarahu markii uu amray an yaxiluu fii xajati lwadaac macnaa laba arrimood buu sheegay midi waa aayadda midna waa rasuulka ilaahay inuu amray dadku inay taxallulaan oo xajkoodii cumre ay u bedelaan xajat lwadaac markaa kan waa daliil daahira iyada tan hadduu taa xuba jeesto bal xaggii luzuumkii dee hadalkaasi haba yimaado waxa weeyaan un oo dee inay rasuulka ilaahay waa kan amray dadka inay fasakhaan xajkii ama xagga aayadda oo kale aayadda de matalan istidlaalkeeda wuxuu leeyahay imaam nawi dee dalaalata uguma sugno macnuu waxa weeyaan un maxiluha ila lbeyt alcatiiq xaramkun baa lagu qalayaa meesha hadigaas marka la geynaye lagu qalayaa waa xaramkii laakiin ciddii waday waktiga ixraamka ka taxalulayso ayadda dee dalaala uguma sugno ayaddu kamay hadlahayn halkaasay gaadhaysaa oo loo wadaa waana halkii lagu qalaye laakiin shaksigan wata ee hadigan waday waktigu uu taxalulayo taas mayn haddii markaa ujeeddadu ay tahay ataxalul min alixraam waxaabay ahaydba oo aayadda haddii taa loo xujaysanayo markastoo lasoo gaadho baytulcasarba ruux inuu taxallulo ayay keeni lahayd arrinkuna taa ma aha laakiin tan kale ayaaba adee qowlkiisa dee xujaba u noqonaysa oo taa laakiin bal umuurahaas oo dhan kolley waa waxyaalihii aynu hore usoo maray taqsir fi lcumrati wallahu subxaana watacaala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astafiruka ولا تنقصنا وكرم